laba wasiir oo ka tirsanaa xukuumaddii dowla deegaanka soomaalida etoobiya uu hogaaminayey cabdi maxamuud cumar ayaa lagu xidhay magaalada hargeysa wakhti ay doonayeen sida la sheegay inay ka dhoofaan labadaasi wasiir magaalada hargeysa waxaanay kala ahaayeen wasiirkii waxbarashada ibraahim aadan mahad iyo wasiirkii cadaaladda cabdijamaal axmed waxaana lagu eedeeyey inay si sharci darra ah ku soo galeen somalilan wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan hargeysa ka soo diray laba wasiir oo ka tirsanaa maamulkii madaxweynihii hore ee dowla deegaanka soomaalida etoobiya cabdi maxamuud cumar ayaa maalintii labaad ku xidheen magaalada hargeysa kadib markii ay ciidamada ammaanku qabteen iyagoo ka duulay garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa mas-uuliyiintan oo kale ah ibraahim aadan mahad oo lagu naanayso sacab oo ah wasiirkii waxbarashada ismaamulka soomaalida etoobiya iyo sidoo kale cabdijamaal axmed oo ahaa wasiirka cadaaladda ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha ciigaal ee magaalada hargeysa inkastoo in xukuumadda somalilan iyo laamaha kale ee xil saareen aanay si rasmi a uga hadal arrintani haddana sida ay v o a u xaqiijiyeen mas-uuliyiin kala duwani labadan mas-uul ayaa loo haystaa inay sifo sharci darro ah kusoo galeen somalilan islamarkaana ay doonayeen inay si dhowmasho ah uga baxaan mas-uuliyiintani waxay v o a u sheegeen in labadan wasiir ay somalilan kasoo galeen dhinaca dhulka oo aan ahayn magaalo xuduudeeda inta badan isu socodku mare ee wajaale mas-uuliyiinta v o a u waramay oo ka gaabsaday in la xigto waxay sheegeen in maalintii labaad ay ku xidhan yihiin saldhigga booliska ee madaarka hargeysa labadan wasiir iskuday kala duwan oo aanu la samaynin laamaha xilsaaran arrintan inooma suurtagelin hase haatee labada wasiir ayaa sida ilawareedyadani v o a u sheegeen baadhisi ku socotaa iyadoo ay suurtagal tahay in go-aanka xukuumaddu ka qaadan doonta oo ku qotomo wixii baadhistaasi kasoo baxa labada wasiir ayaa ka mid ahaa xubno dhowaan laga qaaday xilalkii ay xisbigii iyo xukuumadda dowla deegaanka soomaalidaba ka hayeen dhinaca kale waxaa xusud mudan in ay hore somalilan u wareejisay gaadiid iyo hanti lagala soo tallaabay dhinaca xuduudka ay u leedahay dowladda etoobiya kuwaasoo dib loogu celiyey tan iyo intii ay xiisadaha siyaasadeed iyo qalalahaasuu ka balowdeen magaalada jigjig iyo guud ahaan dowla deegaanka soomaalida etoobiya waxaa siyaabo kala duwan magaalooyinka somalilan usoo gaadhay dadweyne tiro badan kuwaasoo sababaha guud ee safarkoodu la xidhiidhay inay ka samata baxaan xiisadaasi halka qaarkood ay dib ugu laabteen kadib markii xaaladda deegaanku isbedeshay barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa